mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka ku yeeshay kala fadhiga shanaad kulankiisa soddonaad waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo uu helinayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshiro gunaanudka kulanka oo ku furmay boqol konton iyo kow xildhibaan ayaa waxaa ugu horeyn guddoomiyaha guddiga beeraha iyo horumarinta reemiiga xoolaha iyo kheyraadka badda ee golaha shacabka xildhibaan mukhtaar maxamed guuleed uu xildhibaanada golaha shacabka la wadaagay warbixinta akhrinta saddexaad ee hinta sharciyeedka xakameynta kiimikooyinka beeraha soomaaliyeed iyo hinta sharciyeedka adeegyada iyo baaritaanka beeraha soomaaliyeed inoo soo gudisay wasaaradda beeraha ee guddiga beerahan uu ka soo shaqeeyey ee muddada dhowrka bilood ahayd aad iyo aad aad u mahadsantihiin waxaana rajaynayaa labadii hinta sharciyeed ee kale ee hartay ee ayadana la keeni doono maalinka isniinta ah inaad sidan iyo si kasii fiican aada nooga ansixin doontaan intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa cod u qaaday hinda sharciyeedka waxaana ogolaaday boqol iyo koob iyo konton xildhibaan oo uu koorumka ku furmay mana jirin xildhibaan diiday iyo mid ka aamusay sida uu sheegay guddoomiyaha sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo natiijada codeynta ku dhawaaqay xildhibaanada sharafta leh natiijadii ee, xildhibaanada ee, codayntoodan sheegaynaa oo alis dhegaysto idinku aada u mahadsan Ee, xildhibaan ka aamusay ma jiro xildhibaan diidayna ma jiro boqol konton iyo kow xildhibaan fadhiiday waa wada cadbaleen sidaas daraaddeed ee, ajintihii waa ansax xeebtii loo keenay aad aad u mahadsan ugu dambeyn wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayr maareey ayaa xildhibaanada golaha shacabka uga mahad celiyey ansixinta labada hindi sharciyeed oo muhiim u ahaa iyo talooyinka ay ku biiriyeen muddadii ay u socday doodaha iyo soo jeedinta ee hindi sharciyeedka waxaan rajaynaynaa shuruucdaas noo ansixisay inay wax badan noo noo noo tari doonto sidaanu beeraleyda soomaaliyeed ugu adeegi lahayn wax fiican ugu qaban lahayn waxyaalaha khatartaa u xakamayn lahayn sida sharcigu qabo wixii fiican ugu soo dayn lahayn adduunka ula falgeli lahayn hawshan ay noo qabanaysaan wax badan ayay hagaajinta shaqadeeda u taraysaa marka waa idiin mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya magaca beeraleyda soomaaliyeed iskaashatooyinka beeraleyda waxaanu idinka mahad celinaynaa inaadna garab istaagteen